halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosan nooga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo hirarka f m yada geeska africa iyo internetka oo cinwaanka iyagu yahay v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa isniin saddexiyo labaatanka bisha februari labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo sahre ciidla nuur waxaanaynu gelaynaa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha
intii ka dambaysay bisha agost wax dambe oo xanuunkaas uu ku dhacay lama soo sheegin taasna micnaheedu waxa weeye hawlihii la qabanayey oo kaambeynadii la qabanayey waxaysirintii la qabanayey dadaalkii la sujinayey baa meel dhalay u ahaatiyey firintii dhulkaasi sidayey cabdirasaaq abshir xirsi waa agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga ee wasaaradda caafimaadka ee puntland oo ka warramaya qaramada midoobay oo sheegtay inaan soomaaliya lagu arag boolio lixdii bilood ee lasoo dhaafay qodobada kale ee barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada boosaaso
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii labiiy tobnaad sheekadii xiisaha layd ee lama huraan heesihii dabacsanaa ee barnaamijkeenna aan ku nasan jirnay iyo qodobo kale balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan wararkii caalamka ugu waaweynaa
laba suuq oo waaweyn oo ku yaala maraykanka iyo kanada ayaa amnigooda adkeeyey kadib markii hanjabaada uga timi ururka al-shabaab ee soomaaliya suuqa loo yaqaano mall of america oo ku yaala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka iyo edmonton mall oo ku yaala canada ayaa labaduba soo saaray qoraal ay ku sheegayeen inay qaadeen tallaabooyin dhinaca amniga ah kadib markii cajaladu ay soo baxday sabtidii iyagoo ku baaqaya weeraradaasi hanjabaadda ururka al-shabaab ayaa si khaasa u magacowday suuqyada ku yaala canada maraykanka iyo britain xogayaha amniga gudaha ee dalkan maraykanka je johnson ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay si dhaba u qaadanayaan hanjabaadaasi waxaana uu sheegay in halista ka imanaysa ururada xag jirka ah ay isku bedeshay mintidiinta iyo oo iclaamiya in kooxaha madax bannaan ay wadamadooda weerar ka geystaan al-shabaab waxay sheegtay mas-uuliyadda weerarkii bishii sebtembar ee labadii kun iyo saddex iyo tobankii ka dhacay suuqa westgeedina iyagu ka dambeeyeen halkaasi oo ay ku dhinteen lix iyo toddobi iyo lixdan qof
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed jawaad sariif ayaa maalintii labaad maanta oo isniina kulan yeeshay iyadoo oo u dhow yahay wakhtigii kama dambaysta ahaa ee xalka looga gaarayay barnaamijka nucleerka iiraan ergada maraykanka iyo iiraan ayaa kulansanaa ilaa iyo jimcihii iyagoo isku dayayay inay xal u helaan muranka xagga farsamo ee hortaagan waddadii lagu gaari lahaa heshiis ay u dhan yihiin iiraan iyo waddamada dunida ugu awoodda room ee lixda ah labada dhinac ayaa horey isugu raacay in ilaa iyo afar iyo labaatanka marj ay helaan xal ku aadan qaabka iyo qodobada heshiiskaasi si bisha julaay kowdeeda loo gaaro xal rasmi ah kaasoo xaqiijinaya in barnaamijka nukliyeerka iiraan uu yahay mid nabadgelyada ku salaysan milatariga dalka ukraine ayaa sheegay inaanay hubka culculus kala bixin furimaha hore ee dagaalada sida ay faraysay xabad joojinta la gaadhay sababtoo ah ayaa la yidhi mucaaradka taabacsan ruushka ayaa weli sii wada dagaalada ay ku hayaan ciidamada ruushka saraakiishu waxay sheegeen isniintan maanta ah inaanay hubka ka saari doonin ilaa inta ay mucaaradku sii wadaan weeraradaasi axaddii ayay labada dhinac sheegeen in ko hubkooda culculus ay ka qaadanayaan furimaha hore ee dagaalada tallabadaasi oo lagu tilmaamay mid wanaagsan xilliga xabad joojinta ah si rasmiya amaba joogto ah loo jebiyey saraakiisha militariga ayaa sheegay mucaaradku inay ogolaadeen ka saarista hubka in ay ku dhammaystiraan laba toddobaad iyaga oo sheegay in ay dib uga gurashadooda ay bilaabi karto maalintii axaddii ee shalayto xogeyaha gaashaandhigga cusub ee dalkan maraykanka ashton carter ayaa dalka kuwait wadahadallo kula leh taliyayaasha sare ee ciidamada maraykanka iyo diblomaasiyiin hadalladaas ku aadan dadaalada la doonayo in dagaal lala galo kooxda daacish carter ayaa u duulay caasimada kuwait isagoo ka ambabaxay dalka afghanistan si uu gudoomiye u gudoomiyo kulanka ka dhacaya saldhigga militariga maraykanka ee camp arifjan marka laga soo tago saraakiisha militariga danjirayaasha maraykanka ee wadamada jordan iyo meelo kale oo ka tirsan bariga dhexe ayaa ka qayb galay wadahadalada xarunta dhexe militariga maraykanka ee bentagonka ayaa sheegtay in xogayuhu uu mahad celiyey amiirka dalka kuwait iyo madaxda militariga sabax al axmed aljaabir sabax iyo wasiirkiisa gaashaandhigga khaalid aljarax sabax kuwaasoo gacanta ku haya wadanka gacantii ka geysteen dagaalada lagaga soo horjeedo argagixisada kuwait ayaa waxay martigelaysaa maraykanka iyo xoogaga isbahaysi military oo qaada weeraro dhinaca cirka ah oo joogto ah oo lagu qaado fallaagada ku sugan ciraaq iyo suuriya
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waxaanaynu gudagelaynaa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha warbixin ay dhowaanta soo saartay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay inaan soomaaliya lagu arag booliyo lixdii bilood ee lasoo dhaafay arrintaasi ayay dadweynuhu soo dhoweeyeen haddaba barnaamijkeenan waxaynu ku eegi doonaa sida arrimahaasi ku suurto galeen wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya wuxuuna kasoo diray muqdisho guud ahaan bahda caafimaadka iyo waalidiinta magaalada muqdisho ayaa si weyn u soo dhoweeyey warbixin ay dhowaan shaaciyeen hay-adaha w h o iyo unisef ee qaramada midoobay taasoo qeexaysa in muddo lix bilood ah soomaaliya laga waayey kiisas la xidhiira cudurka dabaysha waxaana arrinkan lagu tilmaamay guul usoo hoyatay bulshada soomaaliyeed oo loo baahan yahay in lasii horumariyo caashe maxamuud waa hooyo ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana ay v o a uga warantay aragtidooda ku aadan warbixinta qaramada midoobay ee tilmaamaysa in kiisas ku lug leh xanuunka boolyada aan muddo lix bilooda lagu arag gudaha dalka soomaaliya haddii aan nahay waalidiinta soomaaliyeed aad ayaan usoo dhoweyneynaa maadaama un-ku ay sheegeen in boolyadii muddo lix bilooda laga la-yahay soomaaliya aadaan usoo dhoweyneynaa maadaama ay cudurkaasi ilmaheenii ay la ildaraayeen ay dadaal badan laga sameeyey oo tallaal badan iyo xog badan ay heleen annaguna waalid haddaanna aadan u taageeraynaa waxaana rajaynaynaa in si fiican dadaalka loo sii badiyo lagula dagaalamayay cudurka boolyada dhibaato fara ba-an ayaa cudurka boolyada carruurta ku haayay markii carruurta boolyadu ku dhacdo culaysyadooda hooyada hayse unbaa ka warbixin karta iyo dadka arkay dhakhaatiirta aragtay dhibaato ba-anay ku haysay haddeerse aad ayaan u taageeraynaa waana soo dhoweynaynaa cudurka boolyada maadaama muddo lix bilooda laga suuliyey dalkeennii aad ayaan usoo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay waana u hambalyaynaynaa hay-adihii dadaalkaas qabtay iyo dadkii soomaalidaha ka shaqeeyey iyo hooyooyinkii carruurtooda tallaalay ee ku dadaalay in yacni cudurkaas la dabar jaro aadaan ugu hambalyaynaa aadaan ugu hambalyaynaa waana soo dhoweynaynaa sidoo kale hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir doctor maxamed maxamuud bibey ayaa sheegay in soomaaliya oo lix bilood laga waayo kiis ku aadan cudurka boolyada xilligan adag ay tahay tallaabo horey loo qaaday oo mudan in si isku mid ah loogu riyaaqo maadaama ubadka soomaaliyeed uu waxyeello culus ku hayay xanuunkani runtii arrintaasi warbixinta waan arkay waan akriyey sida ay sheegeen hay-adaha w h o iyo unisef ee qaramada midoobay ay leeyihiin muddo lix bilood waa laga waayay arrintaas runtii waa guul usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed oo runtii waxa weeye boli free bay ka noqonayaan carruurta iyo dadka soomaaliyeed oo dhan waa waxa arrin farxadla weeye haddii xaaladu dhab tahay sida ay sheegeen iyagu arrintaas runtii waa arrin farxadla waa waana soo dhaweyneynaa waana sugaynaa haddii alla idmo iyo diirkeeda waxaan fiirin doonaa muddooyinka soo socdo sida xaaladda noqoto haddii alla idmo annagoo ku samayn doonana dabagal iyo odoras ku samayn doono oo aada u ta'kiidinayno waxyaabaha ay soo sheegeen in muddo lix bilood ah xanuunkani uu dalka soomaaliya firi ka yahay xanuunkani sida aad ogtihiinba cudurkani wuxuu dhibaato u keenaa cudurka ilmihii wuxuu ka dhigahayaa disable macnaha naafo ayuu ka dhigayaa cunugaasi hadduu naafo noqdoo kaleeto oo xubnihii ay naafo ka noqdoo kaleeto oo dhibaatii ku imaanaysa problem baa ku imaanaya reerkii culeys buu ku noqonaya laakiin haddii cudurkaasi wadanka laga waayo oo la waayo waxaa usoo kordhaya ilmihii caafimaad waayo ilmo bad qaba oo caafimaad qaba oo waxbarashada u heloon oo aan lahayn macnaha nusqaan aan lahayn ayaa soo baxaya mustaqbalka hadii aan la idmo waayo cudurkaani waa cudur naafeynaya dhinaca physicalka waayo cudurkani dawo ma laha wuxuu leeyahay ka hortag arrintan ku wajahan in cudurka boolyada muddooyinkii ugu dambeeyey ee yaraatay saameynta uu ku dhex lahaa qaybaha bulshada gaar ahaan dhallaanka soomaaliyeed ayay howlwadeennada caafimaadku ku macneeyeen inay shaqaysay dadaaladii dhinaca wacyigelinta iyo in badan oo dadka ka mid ah oo iyaguna fahmayey faa'iidada ololaha tallaalka ee ka hortagga cudurka dabaysha sida uu qeexayo madaxa caafimaadka ee cisbitalka muqdisho city doctor cabdulqaadir ciise warbixintaas waan arkay qaramada waxay soo saartay oo ka hadlaysay boolia oo macnaha aada u yaraatay oo lagana waayey waqtiyadii ugu dambeysay ama lixdii bilood ugu dambeysay waddanka soomaaliya case ama maxay cases laga diagnose gareeyey inay qabaan ama looga shakiyey inaysan jirin marka runtii waa arrin lagu farxo in macnaha horumar uu sameeyey caafimaadkii iyo ka hortagii ololihii la sameynayey oo lagu sameynayey cudurkaas tallaaladii la sameynayey in horumarkaas uu gaaray manaa arrin lagu farxo waaye tilmaamaysana ama tusinaysa in horey loo sii wado lagu dhiirado in tallaaladii iyo la sameynayey iyo ka hortagii iyo loo sameynayey caruurta yaryar intuusan manaa qofku usan difaaciisii usan manaa usan dhammaystirmin uu yaryahay inuu inuu macnaha helo difaac ama tallaal uu helo ayay taas ayay dhiirigelinaysaa marka waa arrin runtii oo farxad leh oo u baahan in macnaha oo ilaahay looga mahad celiyo marka aadan ugu farxsana doctor cabdulqaadir ciise ayaa dhanka kale waxa uu si kooban uga hadlay qiimaha hooyada iyo dhallaankaba ay u leedahay akhbaarta ku aadan in lix bilood soomaaliya laga waayo kiisas ka turjumaya cudurka dabaysha hooyooyinkii faa'iida ugu jirta waxaa ka mid ah inay helayaan caruur caafimaad qabta oo ay macnaha muuqaalkoodii iyo jir ahaan iyo maskixiyan ay u helayaan qof caruur macnaha waxbarashadii ku fiican wixii hawshii laga rabay inuu reerkaas qofkaas cunugaas la qabto beri ay rabeen mustaqbalka inuu meel uga soo baxo hawshii macnaha reerkaasi uu qabsan lahaa inay macnaha caruurtaasi ay qayb weyn ay ka qaadan doonaan laakiin cunug curyaan ah macnaha waxa uu qaban karo ayaa aada u yar maskixiyanna cunugaasi waxaa ku dhacaya dhaawac ayaa gaaraya marka dhaawacaasna wuu ka badbaadaya cunuga haddii uu macnaha cudurkaasi uu ka badbaado oo caruurtii asaagiisa ahayd oo macnaha caafimaad qabta oo xillixaadkoodii uu taam yahay macnaha cunugaasi wax ma garanayo ma oga waxaan inay qadartii iyo macnaha caruurtu waa yaryihiin marka wax badan waxa waxay saameyn ku yeelanaysaa maskaxdiisa ayay saameyn ku yeelanaya waxaa loo baahan yahay macnaha cudurkiisiiusan dib ugu soo laaban in macnaha halkaas laga sii wado dadaalkii la waday oo hore loo sii wado ay ugu muhiimsan tahay in wacyigelin fiican loo sameeyo bulshada bulshada weli dad badan ayaa jiro macnaha aan fahamsanayn ka hortagga macnaha faa'iidada ay leedahay marka taas in wacyigelin fiican aada looga sameeyo oo caruurtii yaryareed la tallaalo hooyooyinkii macnaha aada macnaha looga dhaadhiciyo arrintaas taas ayay macnaha u baahan tahay si cudurkii meeshiisii macnaha uusan uga dhaqaaqin sidii macnaha lixdaas bilood warbixinta lagu sheegay si iisan macnaha isbeddel uusan ugu imaanin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sidoo kale wariyaha v o eda garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa sida cudurka dabaysha looga hakiyey lixdii bilood ee lasoo dhaafay maamulka puntland tan iyo markii toddobaadkii hore ay soo saartay qaramada midoobay in soomaaliya oo horey loo sheegay in fayraska dabeesha lagu arkay aan hadda muddo lix bilooda lagu arag ayaa maamulada dhakhaatiirta iyo waalidiinta ay ku tilmaameen arrin farxad gelinaysa doctor cali cabdi ciise oo ka mid ah bahda caafimaadka islamarkaana ah sarkaal ka tirsan w h o oo la hadlay barnaamijka isagoo ku sugan degmada baargal ee gobolka bari ayuu tilmaamay in hadalkan cusub uu ku yimid dadaal badan oo la sameeyey
faa'iido waa ku jirdhaa waxay ugu jirdhaa waxa weeyaan waxaa la sameeyey lagjeesi badan baa la sameeyey waxa weeyaan dagaal badan baa la sameeyey oo talaal badan baa la sameeyey waxaana lagu dhawaaqay emergency a marka hore lagu dhawaaqay marka dambena waa talaaladii lawadii jiraa la sameeyey waxawey marmar waxaa la talaalayo dadka shanta sano ka yar mar waxaa la talaalayo dadka tobanka sano ka yar mar waxayna talaalnay dadka waaweyn marna waxaa weeye talaalkeena diina baa la sameeyey hadii toddoba jeer baan la sameeyey marka laisku wada daro marka waxa weyan talaalku wuxuu keenaya difaac difaac waxa weye qofkii cudurkii kuma dhacayo marka saas darteed waxa weye dadki waxaweye waa laga weynayaa oo qofkii cudurka ku dhacay lama helaayo waayo waxaa la sameeyaa dad badan waxa weya degmo kasta iyo tuulo kasta tuulo kasta waxaa jira dad wareega oo isbuuc walba wareega oo wixii qofkii dano lagu sheego aado saxaabada soo qaado oo saxaabada jira oo meelaha u jira marka waxa weeyaan hadii lixda bilood hadii la waayo waa sax weeyaan aragtida aan qabnaa waxaa tahay waa sax waana talaalka dadkii lagu hano lagu guulaystay saa macnaheed waxa weeya qof kastaa talaalka la siiyey weeyaan doctor cali ayaa qaybaha bulshada ugu baaqay inay sii wadaan tallaalka maadaama ubadku ay dhalanayaan xilli kasta marka waxa weyaan aada bay u fiican tahay in la waayo lix bilood iyo wixii ka badanba waxaana loo baahan yahay shacabka naftiisa inay fahmaan ay talaalka inay qaataan ee iyada caruurta keensadaan meelaha laga talaalayo dhammaantood ama intajada inay si joogta ah u qaataan ba iyada naftooda laga maarmaana waayo dadka caruurtii waa dhalanayaan waana korayaan marka waxaa laga maarmaana mar walba in dada lagu dadaalo oo nadaafadana la ilaaliyo
dhanka dowladda puntland ayaa iyagana sheegay inay soo dhoweynayaan hadalka tilmaamaya in soomaaliya muddadii lixda bilood ee ugu dambeysay aan la arag fayraska booleyada sida uu barnaamijka u sheegay cabdirasaaq abshir xirsi agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga
adas ayaa kes u dambeeyey laga sheegay xuduudda galmudug iyo iyo puntland degmad kamida puntland oo tawfiiq la yihahdo ayaa xanuunkaas laga helay laakiin xuduudda ku taala ala leenahay galmudug la leenahay ayaa laga helay intii ka dambeysay bisha agos wax dambe oo xanuunkaas uu ku dhacay lama soo sheegin taasina micnaheedu waxa weeye hawlihii la qabanayey oo kambeynadii la qabanayey waxayfirintii la qabanayey dadaalkii la subinayay baa meel dhalay oo wuxuu hakiyey firintii cudurkaasi sidayey oo ku fidiyey caruurta kale oo ku nool deegaanada waalidiin badan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in soomaaliya laga waayo cudurka booliyada baaritaano la sameeyey sida uu v o a u sheegay cabdisalaan maxamuud dhegayare oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada garowe bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ka mid a odayaasha iyo waalidiinta ee ku dhaqan magaalada madaxda ee puntland iyo garowe waxaan aada iyo aad aan ugu faraxsannahay sida loo cirib tirayo lagu cirib go-ayo cudurka booliyada hadday waalidiintuna way fahmeen oo waxa weeye way ogaadeen inuu maaragtay dacaayadii la faafinayay aanay waxba ka jirin ee uu waxtar yahay caruurta soomaaliyeedna uu u noqonayo wax faa'iido marka uu ka dabargo cudurka halista ee ka hortaga leh laakiin aan ka dabataga lahayn oo gadaal laga daweyn karin ee ilmihii ka dhigaya baralis lixaadkiisii naafaynaya marka aada iyo aad baanu haddaanu nahay shacabka reer puntland khaas ahaan aada iyo aad baanu arrintaa ugu guuleysanay tuulo kasta magaalo kasta gobol kasta waa waa laga cirib tiray aada iyo aad baana dadweynuhu ugu heelan yihiin wasaaradda caafimaadka puntland ayaa u mahad celisay waalidiin badan oo aqbalay talaalka booliyada waxaa kaloo aada u mahadsanaa waalidiinta ogolaaday inay ilmahooda siiyaan talaalka si ay uga hortagaan in ilmahooda ay isku dhicinin xanuunkaas intaas waxa weeye waa inta aan isleenahay waxay lagu gaara guusha ah in la hakiyo xanuunkaa halkaa lagu hakiyo agaasimaha waaxda caafimaadka asaasiga cabdirasaaq garweyne ayaa dhanka kale sheegay in loo baahan yahay in tallaalka la gaarsiiyo deegaanada miyiga ama goobaha fogfog oo aan horay loo gaari jirin si ubadka halkaasi ugu nool ay u helaan tallaal hadda waxaad la socotaan ee qorshaha tallaalada la qabtaa ay ku qorshaysan yihiin magaalooyinka la degan yahay magaalooyinka waaweyn magaalooyinka yar tuulooyinka iyo ilamidka ah laakiin reer guuraaga aan qorshe saxa loo suubin hadda xanuunadii u dambeeyeyna waxaa la arkay in xanuunkaas ilmaha dadka reer guuraaga uu ku dhacay marka reer guuraaga markastoo aan la gaarin khatar baa loogu jiraa in xanuunkaas ka yimaado xaggooda sababta waxa weeye ma helaan adeeg caafaan ma helaan hadis adeeg caafaan helina waxay khatar u yihiin wax kasta oo cudura oo dalka iyo adduunkaa ka jira nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
haatana hargeysa wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa waraysi la yeeshay cali sheekh cumar qaabil oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka iyo qoyska ee wasaaradda caafimaadka somalilan iyada oo aan muddo lagu arag booliyada somalilan waxaanuu ka jawaabaya agaasimuhu sida ay arrimahaasi ku suura galeen
arrimo badan ayaa u sababa hawshaa tanu horeysa waxa weeye wasaaradda caafimaadka oo dadaal weyn saartay in dhammaan caruurta da-doodu ka yartahay shanta sano goobaha ay joogaan miyi iyo magaalaba lagu gaadho lana siiyo dhibcaha cudurka dabaysha ee lagaga tallaalo kana hortaga cudurka dhibaatada weyn u keena caruurta ee curyaamiya dhimashadana keena sidoo kale waxaa yadna qayb weyn ka ah wacyigelin ballaadhan oo dadweynaha la gaadhsiiyey miyi iyo magaalaba taasoo ilaa xad hoos u dhigtay dadkii diidi jiray tallaalka dabaysha ee waxyaabaha kale ka aaminsanaa ta saddexaad hooyooyinku waxay ogaadeen in ilmuhu kaga badbaadayo dhibcaha cudurka dabaysha taasoon dhib lahayn marka ilmaha la siiyo oo aan xumad ku keenayn wax dhiba hooy hooyadu kala kulan kulmasaana aanay jirin iyo ilmuhuba arrimaha ayaa iskaashaday oo suurto geliyey in tallaalku habsami u socdo kadibna cudurkii sidaa lagaga gaashaanto sidoo kale cudurdilaac baahsan oo agagaarkeenna ka dhacay ma jiro dalalka jaarka oo inaga soo gudbi jiray taasuna iyadna iyaga laftooda dadaal qayba galay sidaa darteedna wax nooga soo gudbay masalan yeman soomaaliya etoobiya ilaa jabuuti meelahaas noogeema jiray meelahaana beryahan dambe aad ayuu hoos ugu dhacay waxyaabahaasoo iskaashaday ayaa suurtogeliyey in cudurka dabayshu ha uguba horreyso dadaalka wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha hawshaa ku howlan ee waaxda caafimaadka guud iyo hay-adda w h o iyo unisef iyo hay-adaha kale iska aan caafimaadka iska kaashanno waxay suurto geliyeen in aan xor ka noqonno cudurkaa dabaysha muddo ku siman toddoba sano waa hagaag cali haddaynu eegno de muddo toddoba sannadood muddo yar maaha ahmiyad intee leeg bay leedahay in muddada intaa leeg aan lagu arag islamarkaana xanuunku yahay mid ka maqan ee deegaanka somalilan aada iyo aad wax lagu diirsada weeye oo guula balse haddana weli lama odhan karo waxaan nahay xaydaanka dalalka ku jira boliyada ka xortaa ee aana ka dilaaci karin maadaama cudurku uu ka jiro dalalka qaarkood sida afghanistan bakistan nigeria muxuaha jeermiskana guurguuro oo dalalka si dhow ugu gudbi karo weli dadaalkaasi waa loo baahan yahay waana la wadaa kii u dambeeyeyna bisha sideedeedii ayaa la qabtay oo la dhammaystiray welina waanu baahannahay in lasii xoojiyo hagaag de markaynu ka hadlayno waalidiinta oo kale warwar badan buu ku hayay cudurkan islamarkaana carruurta oo kale uu naafeynayey muddooyinkii hore dhibaatooyin badan bay bulshadu kala kulmeen in uu xanuunku yahay mid ka maqan oo islamarkaana ay warwar la-aan ay ka yihiin oo la shaaciyey in somalilan muddo toddoba sannadood aan lagu arag islamarkaana de khatartiisii ka hortag mooyaane aan imanka wax jira oo taagan aanay ahayn faa'iido intee leeg buu leedahay waalidiinta iyo weliba bulshadii waxa weeye bulshada marka la eego cudurku marka uu qof ku dhaco inta kharash kaga baxaya iyo noloshiisa uu sahaynayo ee waxaan loo yaqaano nolosha qofka ee naafanimada ee uu reebo mid hadha maaha muxuu ahaa tan cudurka dabayshu disability adjusted life years baa la waa sanadaha qofku cudurka u jiifo ee aanu shaqo waxba qaban karin tanuyadu weligeed ba joogtay noqonaysa oo mid tagta maaha dadka kale xanuunada kale waxaa laga yaabaa inaad muddo u jiifto oonad wax qaban laakiin aad ka bogsato amaad ku dhibato kanu waa mid joogtaa oon weligaa kaa tegin sidaa darteed waxa weeye bulshadu bulsho waxqabsanaysay noqonaysaa bulsho caafimaad qabtay noqonaysaa haddii toddoba sano aan cudurka la aragna waalidiinta iyo bulshada iyo dadweynaha reer somalilan iyo shacabkaba waxaan u sheegaynaa inaan taa micnaheedu ahayn cudurka dabayshu in dunida ka tirtirmay weli wuu jiraa waanu jiri doonaa waxaana loo baahan yahay dadaalkii inaan sii laban laabmo caruurteennana sidaana walba ugu dadaali jiray marka xanuunku wuu kaabigeenu jooga laydhaa ama dalkaaba lagu arkay si kasii xoogan aan ugu dadaalo oo aan u geyno goobaha tallaalka gaar ahaana haddiiba barnaamijkan waxa weeyaan waa olole ololahanu hadduu dhammaado waxaa inoo jira goobaha caafimaadka xanaanooyinka ayuu mar walba ka jiraya tallaalka in meelaha la tago sidaana loola socdo dadweynuhuna foojignaan weyn u qaato waxaanan ugu mahadnaqanaa iyaga oo baaqa wasaaradda caafimaadka bulshadu hadda ajiiba yaraadayna ama u tirtirmayba diidadii badnayd ee jiraysay iyo dadkii ka soo horjeedi jiray
waay haddaynu geesta kale eegno cali sheekh cumar cudurkan de haddii aan somalilan muddada intaa leg la arag amaba uu yahay de mid ka maqan waa saynu soo tilmaanayba wadamo kala duwana dunidu ka jira hadday tahay bakistan afghanistan nigeria intaana bulshadu waa isu safrayaan oo caafimaad ahaan de inta intu meel ka taagan khatarteediina waa taagan tahay oo imika nigeria o kale oo waddan afrikaan ah sideeba loo sii waarin karaa ama loo sii adkeyn karayaa inuu ya- inuu noqdo xanuunkaasi mid lagu guulaysto gebi ahaanba in laga tirtiro hanaan waara waxaa laga guulaysan karaa mid waa kan ololaha ee hadda caalamku ugu jiro midna waxa weeye tallaalka joogtada ah ee laga bixiyo xanaanooyinka waxaa jira imika waxaa la samaynayaa diiwaangelin cusub oo dadweynaha oo dhan yar iyo weynba lagu tira goobayo haddii taasu suuro gashay dhammaato waxa weeye qof walba oo aruurta guud ahaan dalka ku nool ayaynu ogaanaynaa tiradoodii shanta sano ka yar waana inay goobaha xanaanooyinka tagaan iskana tallaalaan isla mar- mar ahaantaana goobaha caafimaadka la badiyo oo dadka loo dhoweeyey adeegyada caafimaadka ee joogtada ah waayo ololuhu mid weligiiba soconaya maaha dalalka tirtiray badankoogu waxay ku tirtireen hanaanka inay xoojiyaan eh, adeega caafimaadkooga ee ku waajahan eh, barnaamijka tallaalka caruurta eh, da-doodu ka yartahay shanta sano eh, eh, ilaa hadda imika waxaan isticmaalnaa inagu toddoba ilaa ilaa sideed eh, tallaal oo isku dhafan sha- shan tallaal oo isku dhafan iyo saddex gooniyo sideedda ayaanu isticmaalna qaar kale iyaguna iman doono cudurro kale iyaguna jira laakiin hadda kuwa ayaynu wadnaa in badanna waan la daalaadhacanay laakiin hadda alxamdulilah waan ku guulaysanay inaan xakamayno cudurka dabaysha iyo qaar kaleba een wada shaqaynta bulshada iyo weliba een howlwadeennada caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka waa muhiim een si loogu guulaysto yoolka iyo weliba hanaanka loogu socday loogu celi jiray cudurkan een maxaa looga baahan yahay bulshada hadday noqoto hadday tan noqoto bahda caafimaadka Eh, bahda caafimaadka waxaa looga baahan yahay inay u jajabnaadaan dadweynaha adse isla mar ahaantaana goob kastoo dadweynuhu jaa- joogo ay gaadhaan oo aanay hawsha fududaysan goobaha meelahooda iska fadhiisan oo dad heegan u ah badbaadida dadkooga iyo ubadkooga ay noqdaan dadweynaha waxaan uga baahannahay in ay baaqyada wasaaradda caafimaadku soo jeedisa ay ajiibaan ha ahaato inay ka faa'iidaystaan xanaanooyinka ha ahaato marka ololaha tallaal ku jiro inay ka qayb qaataan waana in nagala qayb qaataan oo hadda si wanaagsan bay noola shaqeeyaan mar waxaa jirta shaqaalahaba lala dagaalami jirto maca qalabka tallaalkii sitaan iyo wuxuu dhan laga qaadi jiray oo laga qaadan jiray ama la diidi jiray oo intoo kooxa la abaabilo kooxaas ka horiman jireen hadda alxamdulilah taas way way baabado ma jirto kaasi wuxuu ahaa cali sheekh cumar qaabiil oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka somalilan wuxuu magaalada hargeysa ugu warramayay cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad naga dhagaysanaysaan waa washington barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha ayaanu ku guda jirnaa haatana dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno
Thank you.
intaasina dhegeystayaal kaga gudubno codkii baxsanaa fanaanada nimcayaasiin halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha haatanna kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystayaasha ee barnaamijkeena waxaana toddobaadkan inala socodsiinaysa sahre ciidla nuur wacno wanaagsan dhegaystayaal qaybteennan wicitaanka ee barnaamijkan wacyigelinta cudurka dabaysha waxaa toddobaadkan marti noogu ah saynab yuusuf cabdi oo ah guddoomiyaha dallada unita oo ah dallad ay ku midaysan yihiin ururada wacyigelinta cudurka dabaysha oo xaruntoodu tahay magaalada burco walaal aada iyo aad baan kuugu mahadnaqayaa sahraay iyo idaacadda v o edaba horta daladani waxa weeyaan dalad in badan bay shaqaynaysay ilaa iyo labadii kun iyo kowdii waxa aanu bilownay wacyigelintan dabaysha two thousand seven ama laba kun iyo toddobadii waktigaas oo ay dilaaca cudurka dabayshu ka dilaacay goboladan bariga dhowr iyo toban case labiyo toban case oo oo eriyada gobolka togdheera iyo hal case oo ah laasxaanood marka waktigaas waxaa isu yimi hay-adihii caafimaadka oo dhan marka waxaa laga fursan waaya in la helo n g o ka shaqeeya wacyigelintaas oo dadka ka socda dee arrimaha bulshada
qaabilsan ka shaqeeya qaabilsan waktigaas dabeetana annaga ayaa naloo xulay inaanu ka shaqayno wacyigelinta waan gartay marka muddo dheer ba hadda laga joogaa labadii kun iyo toddobadii markaad shaqadaa bilowdeen intii ka dambeysay gobolka togdheer iyo agagaarkiisa ma lagu arkay dad cudurkii haddana ku dhacay ama kaysas ma la ribood gareeyo ma la diiwaan geliyey dad xanuunkaasi uu haleelay horta walaal aada iyo aada iyo aad bay isu dhintay waktigan ma jiraan kaysas badan oo maaragtay inkasta oo xuduudaha ay furan yihiin oo dalal jaarka iyaga dee somaliland la jaariya ay ay ka dilaacdo laakiin nasiib wanaag weli imika maxaan ku dhahday goboladan somaliland laguma arag somaliland laguma arag sanadahan u dambeeyey waxaan waxaanu ku guulaysanay inaanu dadka ka dhaadhicino tallaalkan iyo faa'iidadiisa iyo waxa uu yahay iyo waxa uu ka hortaga yacnigii booliyada ama dee dhinacan qalalayo qofka ama dhinacan qalalo ama lagu ha qalalaan curyaannimada iyo dee iyadoo aanay lahayn wax dawo ah ee ay leedahay un labadaa dhibicood ee ka hortaga un ay tahay dawadeeda annagana waxaa nagala shaqeeya bulshada qaybaheeda oo cuqaashii leh oo haweenkii leh oo culimaaudiinkii leh oo dhakhaatiirtii leh oo cid walba dee bulshadu maxaan ku dhahay qaybaheeda oo dhan ayaa ayaa nagala shaqeeya run ahaantii waan gartay dadku tallaalka cuqdad bay ka qabeen oo may tallaali jirin carruurtooda runtii waxyaabo kalena de way ka aaminsanaayeen xaqiiqadiiyo iminka dabayshaas oo kale dee qofka dabayl jin baa martay baa la odhan jiray waa tahay marka iminka dadkii marka waktigaa boqolkiiba waxaa tallaalan jiray carruurta ayaan odhan karaa labaatan ama soddon wax ka yar imikana boqolkiiba shan iyo sagaashan baa carruurtooda tallaala meel waliba way buuxda xanaanooyin ka yimaadaan faa'iido weyn weyn weyn bay keentay dadka wacyigelintii loo sameeyey waktigaas imikana meel heer aada u wanaagsan ayaa la marinaya waan gartay saynabey waxaad carabka ku dhufatay cudurkan dabaysha ama booliyada dadka qaar inay u yaqaanaan in dabayl jin martay qofka ma dhici jirtay in markaa arrimaha dawadhaqameedka iyo cilaajiyada iyo meelaha dadka lagu dabiibo in la geyn jiray qofkiio cudurkaa booliyadu uu ku dhacay way dhici jirtay walaal aada iyo aadna way u badnayd run ahaantiina lama dadku mababay biliifsa mabay ictiraafsanaynba in waxaan dabaysha la yidhaahdo ama booliyadu ay jirto dabayl jin bay u yaqaaneen dadkeenu xaqiiqadii imikana wacyigelintaa la wacyigeliyey ee bulshadu loo sheegay maxaan ku dhaha booliyada iyo waxyeeladeeda iyo dhibaatadeeda iyo aafada ay u geysato qofka bini aadamka ah wacyigelintaa la siiyey ee bulshadii la dhex galay waxa ay keentay faa'iido ah in dadkii fahmaan waxay tahay oo laga lagaga maarmay dawooyinkii iyo wixii aan jirin ee dee runtii lagu madadaalinayo qofka waan gartay marka dhinaca kale aynu eegno wacyigelinta qaabkaad u adeegsataan ma idinkaa deegaanada iyo dhulka intaad martaan baad dadka shirisaan oo aad sidaa wacyigelinta ugu samaysaan ma qalabka miidiyaha iyo warbaahinta aad u isticmaashaan sidee dadka ku gaadhsiisaan markaa wacyigelinta ka hortagga cudurka dabaysha walaalo waxaanu ku gaadhsiinaa waxaa jira dad la yidhaahdo house to house oo guri guri u garaaca oo ka kooban qaybaha bulshada oo dhan sidaan iminka kuusoo sheegay oo cuqaashii ku jirto oo culimadii ku jirto oo ay ku jiraan haweenkii ku jiraan oo dhalinyaradii ku jirto oo cid waliba ay ku jirto ayaa jira marka guri guri baa loo garaca waxa kale oo jira mikrifoono ayaa la saaraa gawaadhi oo iyaguna loogu sheegaa dadka in tallaalka booliyadu uu jiro waktigiisa iyo waktiga la qabanayo iyo maaragtay tiimamku waktigay u iman doonaan iyo inay dadku dee ka faa'iidaystaan oo lagu wacyigeliya iminka waxaanu ka qabanaa annagu haddaanu nahay unita gobolka togdheer gobolkan daadmadheed gobolka saraar caynab oo kale buuhoodle intaaba annaga ayaa ayaa wacyigelintaa ka haynaa maxaa tallaalka waan gartay dhinaca kale saynabay haddaad eegto markii aad bilowdeen iyo ilaa imika ma jiraan wax caqabada ah oo dadka idinkaga yimaada markaad u sheegaysaan inay caruurtooda tallaalaan walaalaheeda caqabaduhu way badan yihiin aada iyo aada iyo aad run ahaantii waktigan aan kula hadlayo dadku way fahmeen inta badan laakiin waxaa jiray wakti dadka lagu eriyan jiray qori dadka mobilizeriska ah ee wacyigelinta ah ee dadweynaha wax u sheegaya wakti qori lagu eryan jiray oo lagu ilaalin jiray guryaha oo ay odhan jireen yaanay tallaalin waxay ku tallaalayaan aids bay sidaan cuduray sidaan yaan laydin tallaalin carruurta marka waxa weeyaan dhashoo kalea la iska xidhaya oo waxaan ay sidaan waa waxa dhasha ay u diidaya maxaan ku dhahdaye dumarka iyo carruurta waxaan loogula wareegaya wax kale ma aha marka caqabaduhu way iska fara badan yihiin runtii saaraag waa tay aad baad umahadsan tahay saynab qaybta wicitaanka ee barnaamijkeenan wacyigelinta cudurka dabaysha waxaa toddobaadkan marti noogu ahayd saynab yuusuf cabdi guddoomiyaha dalada unita oo xaruntoodu tahay magaalada burco ee gobolka togdheer
aad ayuu mahadsan tahay saare ciidla nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi ama xubintaasi wicitaanka dhegeystaha halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cesho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed
wahagaag dhegaystayaal goordhowto waxaa idinku soo maqan qaybtii labayo tobnaad ee sheekada xiisaha lahayd ee lama huraan balse aynu ku horeyno barnaamijkii dadweyn dareenka dadweynaha oo toddobaadkan inooga imanaya magaalada garowe
dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkii dareenka dadweynaha maanta mawduuca waxaan ku eegaynaa tahriibta iyo dhalinta soomaalida dhibaatada ka haysata ugu horreyn magacaaga daahir cabdulqaadir axmed daahir aflow tahriibta waxaan u arkaa masiibo ummadda soomaaliyeed ku habsatay ayaanu u arkaa sababta aan saa u lehayna waxa weeye tuugo dad ah oo odayaala oo ganacsadayaala ayaa dhallinyarada dhoofinaya hadday muqdisho ahaan lahayd hadday kismaayo ahaan lahayd hadday geda ahaan lahayd hadday boosaaso ahaan lahayd hadday gaalkacyo ahaan lahayd iyo hadday garowe ahaan lahaydba dadkaas dhallinyaradaah waxaa la mariyaa hargeysa ayaa rag u fadhiyaan hargeysa ardisaaba ay u gudbiyaan ardisaaba suudaan suudaanna waxay usii gudbisaa libiya libiya waxaan u arkaa dhallinyaradaasi dadkaas ganacsiga ka sameeyey tahriibta ah in ay tahay dhibaatada ugu weyn ee soo wajahday dhallinyarada magacaaga iyo fikirka ama arinta uu daahir ka hadlay waa mahadsantahay nuux magacaygu waa maxamed xirsi kuna magac dheer jabra dabcan waxaan la qabaa fikirka daahir ee ah in uu yahay tahriibtu masiibo qaran oo ku habsatay ummadda soomaalida meel kasta ay joogaan ama maamul goboleedyo ha ahaadeen ama guud ahaan meel walba ay soomaali joogto runtii waxaan dhihi karaa tahriibtu waa shar waa shay musiibo ah oo inagu wada habsatay loona baahan yahay in meel looga soo wada jeesto sidii loo soo afjari lahaa tahriibta saamaysay dhallinyaradeennii magacaygu waa maxamed baashi khaliif waxaan ka mid ahay wariyaasha ka howlgala puntland saaxiibaday jabro iyo daahir afkaarta ay muujiyeen iyo aragtidooda waxmada mid ka yara ee duwan inaan qabo oo ah tahriibta iyo sababaha keenaya in loo tahriibo waxaa mudan saaxiibadeyna aysan qodobayn asbaabaha keenaya in la tahriibo maxaa sal u ah in dhallinyaradu ay ka tahriibta waddankooda instituushinada dowladda hay-adaha caalamiga iyo ganacsatada ayaa qayb ka ah intooda badan in salkaca ku yimid dhallinyaradu inay u tahriibaan ay qayb ka tahay waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeye in qofku marka uu waxbarto ee jaamacad gudaha ka baxo in haddana mudnaanta koowaad la siinayo dadka kasoo laabanaya qurbaha ee sanado ka hor qurbaha galay qofku marka waa inuu xaq yeeshaa dowladda iyo hay-adaha ka shaqeeya waddankuna waa ina xaquuqdii qofka uu lahaa la siiyo inta aan la helin ama mudnaanta koowaad la siinayo qof ka yimid yurub ama maraykan ama wadamada westernka ka yimid in dowladda iyo hay-aduhu ay mudnaanta siiyaan qofka waddanka wax ku bartay qofka wadankiisa ku qanacsan qofka dhalinyarada ee ganacsanaya in mudnaanta la siiyo ee aan la siin qof yurub ka yimid ee baasabor lagu qiimeynayo daahir dhalinyarada qaarkood waa maqlaysaa waxay leeyihiin dalkii dhibaatooyin ka jira sababi kara in dadkii ama dhalinyaradii ay tahriibaan adigana waxaa sheegtay inay tahay musiibo arrintan in ma aha aan dhidhaahna dawladdu waa inay shaqana siisaa waa shaqaysan karnaa ninkii wax gadanaya ninkii shirkad u shaqaynaya dhammaan dhallinyarada shaqadii waa furan tahay justification ma aha midda aan rabaa oo kale waxa weeye wuxuu yidhi wuxuu yidhi shaqada dhallinyaradii shaqo ma leha shaqo ma laha shaqo waa leeyahay dalku shaqo waa ka buuxdaa waa la wada joogaa ninkii shaqaysanayana shaqadii waa u furan tahay justification ma noqonayso shaqadii diaspora la sii diaspora dalka u dhalatay waa muwaadiniin inay shaqaysaan baa looga baahan yahay shaqadiina waa taallaa taa marka ma noqonayso midda aan sii adkaynaya marka waxa weeye aan dhammaysto raalle ahow midda kaleo aan ku daraya waxa weeye ninka walaalkaya wuxuu yidhi in la tahriibaa waa bannaanta war dadkan caruurtan ku baaba'aysa badda oo labalabada boqol u dhimanaysa inay dhintaan baan raalli ka ahay wax dow a ma aha maxamedow arrintaa uu daahir ka dhawaajinayo uu leeyahay ha loo damqado dhallinyaradii baaba'ayso miyaysan dow ahayn runtii waa dow marka si loo fiiriyo laakiin waxaa la yidhi boogta haddii kor laga salaaxay aan gudaha loo dhaadhicin ma bogsato daahir waxaa moodaa inuu dul heehaabayo meelo dhowdhow daahir anagu anuu weriyaanahay xaqiiqda waddanka ka jirtana waan ogahay sababaha keeni kara in loo tahriibana waan ogahay waayo waxaanu diyaarinay barnaamijyo waxaanu ognahay xaalku siduu yahay marka dhibaatooyinka u waaweyn ee loo tahriibaya waxa weeye dadkii ganacsatada ahaa shirkadihii dalka ka shaqaynayay hay-adihii caalamiga ahaa dowladdii oo priority-ga koowaad siinaya qof qurbo kasoo laabtay ma diidin qofku markuu qurbo kasoo laabto inuu xaq leeyahay laakiin qofka shan iyo toban sanad waddanka wax ku baranaya ee rafaad ka marayay ee buurta ka baxaya ee qoraxda u taagnaa in mudnaanta la siiyo wiil baasaboor kasoo qaatay oo isagoo markiisa hore taariif ku galay aan kuu sheega yurub qofna kuma gelin raaxo dowladda yurubna ma soo dalban soomaalima oraha noo yimaadan qof walba qaab taariif ku galay nooc kasta ha ahaatee saaxiibka wixii shaqa taalla waddanka shaqa taalaan ima muuqato xaqiiqda marka laga hadlo iyana been isu sheegin dhallinyaradan waxaan dhihi karaa anigu waa qaab ay ku badbaadi karaan marka la firiyo waayo nolol ka duwan noloshii iyo iyo waxay gelayaan iyo marxalad ay la kulmayaan inay waddankoodii ay dib usoo malagashaan alaqila hadday wadamada tagaan laakiin waxaan dhihi lahaa anigu oo eedda koowaad leh dadka priority-ga siinaya dadka ka imaanaya waddanka kuwaas ayaa runtii tahriibiyaasha asalka ah ee wax tahriibinaya kays waa arkaysaa arrinta sida u socoto waxaadna muuqanayso in arrintaadii aad ka hadashay ay badankood dhallinyaradii ay soo jeedinayaan inay tahay inaan lagu degdegin maanta tahriib iyo ka ganacsigiisii waa hagaag nuux waa maqlaysay saaxiibaday waxay ka hadlayeen waa lanoo wada maqlayay anugu waxaan dhihi lahaa dhalinyartaasi anugu labadii sanoo tegay sanadkan iyo sanadkita waxa u bixiyey sanadka tahriibta oo dhalinyarada iyo sanadka sawirada dhalintu waxay u baahan tahay meelo qurux badan oo laysku sawiro oo shaqa ka taala meeshaan haddii aysan beera lahayn oo meel oo dowladdii aysan beera samaynayn ama meelo waaweyn oo dhalinyartu dalxiis u tagta aysan samaynayn waa in xagga dalxiis loo aado waa in xagga laysku soo sawiro dhalinyartu waxay u baahan tahay shaqa baa lagu leeyahay shaqa xaggan kama jirto waayo shaqa haddii ka jidha dhalinyartu waa ka shaqaysan lahayd waa joogi lahayd dhalinyartu dhulkooda cidi kama jecla marka anigu waxaan dhihi lahaa dalka sha- dadka shaqa u sameeya haddaad rabtaan dalka in laynii joogo dalka shaqaha loo sameeya dalkana sidaha loo dhaamo gabagabadii barnaamijkan marina ee qof walba toban sekan xalka wuxuu arko aan ku hormaro maxamed baashi Eh, halka waxaan kusoo koobayaa laba qodob oo ah dadka eh, tahriibaya ee ee aadaya wadamada yurub iyo sababa ay u tahriibayaan waa jirta sababaha xalal loo helo dowladuna mudnaantaha siiso dhalinyarada waddanka wax ku baranaya
anna waxaan kusoo koobayaa eh, labo arrimood waxaan soo jeedinayaa qurbo joogta dalka ka maqan iyo ganacsatada dalka joogta in iyaguna ay ku dadaalaan sidii dhallinyaradaasi looga joojin lahaa tahriibta iyo dhibaatada ay kala kulmaan waxaan odhan lahaa gunaanadka hadalkayga dhallinyarada dhulkooda ha imaansadeen ha ka shaqaysteen ha u dadaaleen ninkii ilaahay calafka siiyana wuu helayaa ninkii waayana meeshiisa ha ku imaansado wasalaamu calaykum waa hagaag waxaan kusoo gabagabeynaya anigu waxaan dhihi lahaa dhalinyartu haddii ay rabaan in ay dhulkooda joogaan waa in shaqo loo sameeyo waayo kuwan dhalinyarta tahriibinaya shaqay ugu tahay oo da- lac- dhalinyarada lacag bay ka qaadanayaan marka dhalinyarada shaqo u sameeya markaasi dhalinyarada tahriibta joojin karta waa mahadsantihin dhammaantiin barnaamijkii dareenka dadweynahana intaasaan kusoo dhamaynayna
waa mahadsan yahay nuux musabir jeeb oo dareenka dadweynaha uu garowa ka imanayna socodsiinayay haatana kusoo dhawaada qaybtii labiyo tobnaad ee sheekadii lama huraan
ku soo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaasoo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dawlad wanaagga iyo dib u dhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobey oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii labiyo tobnaad ee sheekada
war waa ninkii tahaliil ahaa war bal wiilow ii war soo dhowow aan isquraysanne xaggee baad adeer ka timi goobtaana adeer waxaan ka imi dugsiga dugsiga ma dugsaad dhigataa aa waxaan dhigtaa dugsiga macallin basbaas dugsiga macallin basbaas qur-aanka xaggaad ka dhigataa oo ka gaar
adeerow hadda laynala geeyey balse waxaan marayaa wasamaa idaatilburuuj wasamaa'i daati waa gartay waa gartay kaasi waa qur-aankii waxaan se ku weydiiyey bal inaad garato iyo in kale ma taqaan aftirsiinyahaaga maantaa loo fadhiyaa wixii ragannimo ah oo kugu jireen horta ma taqaanaa inaad taqaanid iyo in kale aftirsiinyahaaga iyo qabiilkaaga adeer abtirsiinyo maxaa la dhahaa yaa aftirsiinya maxaa la dhahaa waan gartay nacasnimadaada iyo inaan qur-aanka wax kale kuula jirin oo hadda ma taqaanid miyaa aftirsinyahaada waxaan u malaynayaa xataa inaadan aqoon qabiilkaaga doqon yahow ee orodoo qalin iyo warqad ii keen haddaan kuu qorhayaaye muxuu yahay wiilka gaashaanqaadka ah oo aan aftirsinyihiisa iyo qabiilkiisa iyo meeshu ku aroora midnaan aqoon soo qaada qalin iyo caashi waa yahay hoo iigu qor buuggan dhinaciisa kale waa kii aan dugsiga kala imin
waayahay rag iska dhig horta aan kaaga bilaabo aftirsinyahaaga waxaa lagu yidhaahdaa tahaliil nuur xasan fardafuul aar colijoog geelqaad gardiid warintaa ma garat adeer jikrow oo hadda dadkaas halkee bay ku nool yihiin adeer dadkaasu hadda ma noola halkaana ma joogaan haddii aan ka reebo aabbaha oo angeeri iyo nolol mid lagu tiriyo midna aan lahayn oo hadda haddii uusan qofna ka joogin maxay ii tarayaan oo ay ii faa'iideynayaan barashadooda adeer su'aashaasi meesha kuma jirtee ka saar sideed ula noolaanaysaa bulshada haddii aadan aftirsiinya lahayn qabiilkaagana la aqoon war sidaa ma ahane xafid xafid oo xafid baan ku idhi sidaa aan kuugu qoray ta wax maqashid qabiilkaaguna waa midka u laandheeraysan oo aan laga daba hadlin haddaan laga daba hadlin waxay yidhaahdaan haye haye haye haye maantana ninkii raggaa matahliil bay ishayaan hey war mixnad badana haddana ma maanta jikrow aad maqaayadii waxaad la timid inaad sidii casharkii aad ugu akridid abtisiino iyo qabiil war iiga daa wiilka belaayada abtisiinada iyo qabiilka aad ku afuufaysid iiga daa wiilkayga oo ilmahaygaa iga barin waxaas oo ileen ardoy waa waxaad sababteeda adigu leedahay oo maxaa caruurta u beri weyday reerkooda qabiilkooda iyo halka ay ka soo jeedaan ma waxaasaa wax la qaadan karaa ah in maantayta wiilkii weynaa oo gaashaanqaadka ahaa uu indhaha ka mirigi mirigsiiyo oo meeluu suuliyo ciddi ku leeyahay aqoon waayo ma taasaad hadda wiilku haysaa helaley helaley war waxaasi waa waxaad ummadda ku dhumiseen maantana aad gaadhsiiseen meelay u socdaan iyo meelay u jeedaan ay kala garan layihiin ay dayaysan yihiin sawmaada garan idinkaana dhaxalsiiyey saad qoloqolo iyo qabiil hebel aad ugu wadeen ee iigadaa waxaas ilmahayga lama rabe ha ila aqnaan oo ma waxaad rabtaa inay caruurtu inaad caruurta teejisad qabuulkooda taas kaa akhrisan maayee maxaad kalood ii sheegaysaa arda war cilmiga qabiilka iyo abtisiinada aad la wareegaysid maxay natiijo ah oo noo keeneen waa tanoo labo labo inoo qaban weyday oo waxbaba inooma hagaagine waxaad ogaataa ardoy inaadan adiga keliya horta carruurta dhalin haddii ina adeerkay la waayey aniga iyo kuwo ila mida ayaa jooga carruur la lumiyana annagu ma hayno ee carruurta abtirsiinyahooda bar baan ku leeyahay arday haddii kale xaalkaaga tolweynaha gaarsiinayaayo alla ogyahay inaanan u fadhiyan fiirsanayna midda tan arday
war aniga war aniga tol waxba iima aha carruurna ilama korsho tol tubcaanood dhaafsiisanna anigu ma aanan ogi mana aqaano ee ha iga barin wiilka hana iga maqashin waxaas ee ordiga
walle inaan taa walle inaanan taas kaa yeelin anigu maba ogeyne waa carruur tolkoodii laga dhigay ileen tubcaano tanadiin ba'da laa tubcaano waa deegaankii waana dhab qabiilka u noqon mayso carruurta ee arday ka joogtaasoo ka daabaan ku leeyahay ma carruurta yada hartaa annagoo harkii soo jeedna inaan dhaxal wareejisood atubcaana abtirsinya uga dhigto
wallaahi war orodoo naga fogay balaayada aad qaybinaysa ha nagaga abuurin ilmaha ah qabiil wuxuuna yeelo mooye wuxuu noo taray ma aanu arkine orodoo nagala tag waxaaga aad la wareegaysa anigu waxaan ku leeyahay arday carruurta rag iyo tol baa eeganaya dadkooda ha ka dhex bixin haddana waa kaa tegayaa ee nabaday laakiin waxaan kuu sheegayaa arday maskaxda inaad ku haysid carruurta tanu inaadan adigu adoo iska wata inaan la araga carruurta inuu rag dhalay oo ay tol leeyihiin oo ay qabiil leeyihiin oo ay jifa leeyihiin oo ay ray leeyihiin waar orod nabaday orod naga tag ninkaad dhaastaa dhur leh naantago kulaa tag waryaa tog abaara ka dhace
adeer faaraxow waa tii aad ii jirteen shalay inaan soo eego xaalka dadka abaartu keentay iyo xoolahooda kow haddii ay jiraan kuwo wax iska gadaya waa gartay maxaad kala soo kulantay oo aad ku soo aragtay meesha adeer horta waa dad dhibaataysan ayib xoolaha ay wataan hadda maxaan kaaga sheega adeer hadda waa xoolo soo abaarsaday oo ay la doonayaan daaqsin biyo iib hadba sidii ay wax u heli karaan adeer laakiin dadkaaba ka sii daran oo u baahan in wax lala gaaro markaa maxaa kaaga soo baxay inaannu samayn karno oo aad ku soo aragtay
horta sureerey waxaan u malaynayaa inay wax kala beddelasho un tahay arrinta oo innaguna aan badarka iyo balka beerteen looga baxay ay xoolahooda daajistaan oo aan siino iyagoona ayna siiyaan dibi lo iyo ari rafmaad ah oo xanaano ah wax fiican wey ma kuula muuqdaan dad sidaas ogol oy dani ugu jirto dabcan ayaga keliya maaha annagaba labadeen dhinac baa noogu jirta oo ayaga waxaa uga daran dhibaatada haysata oo aad u daran oo waxay doonayaan waxay uga gudbaan waa gartay dhuubow adeer waxaan ku weydiiyey balka aan haysanaa imse dibi ayuu noo goyn karaya haddaad fiirfiiriso oo soo aragta waxaas adeer faarax hadda horta waa sidii loo heshiiyey waa gartay waxaanse kuu sheegayaa shalay waxaan is aragnay macallin basbaas haye oo isagu si weyn si weyn igagala hadlay inaan dadkaas xoolahooda la baktimin oo aan la qiimo tirin waa garta loogana faa'iidaysan dhibaatada haysa allayle waa wax runa waa runtiisoo waxaa jira dadaan ilaahay ka baqaynin oo xilliyadan oo kale iyagu dadka ka faa'iidaysta oo xoolahooda ka siista wax beec jaban qiimo aan macquul ahayn qiimo aan macquul ahayn innaguse sidaa yeelmayne waxaanu ka siisanaynaa sida ay ogol yihiin
waa gartay aabbe taas waa runta koodhe in labada dhinacba laysu dameeyo ayaa loo baahan yahay ee xoolaha kale war maxaad naga sii kartaa sidee baan u dhaqaalaysan karnaa haddii aanu iibsino balka aanu haysanno adeer bal keliya ma aha waxa aan qabnaa haye ee ha ilaawin cawskii faraha badnaa ee aynu beerta ka falanay oo weli noo yaalla waa runtaa taasaan ilowsan alleylehe midda kale ha waxaa la ii sheegay oo aan shalay maqlay waa gartay inay jiraan dad badan oo halkan degan oo ka cabanaya ha dad ka mida dadka xoolo dhaqatada ah ee soo abaarsatay ha oo xoolahoodii beere ay dadkaas lahaayeen ha geliyey waa gartaasi waa isoo gaadhay horta kowle oo nur oo halkan maray shalay ayaa ii sheegay xataa beertii madcaliyow ayaa ku jirtay waxa aan u sheegay in aan buuq la abuurin oo mushkilad horle aysan abuurin dadkaasna laga hortago oo loo sheego si aysan mushkilad kale iyo buuq kale horle hadda inoogu soo furmin nacam sidaa daraaddeed baaba hadda loogu ballansan yahay shir weyn oo looga arrinsanayo arrimaha abaaraha iyo weliba dadka ku soo qamaamay Qamaamay.
daaqsimihii tubcaano u kaydsanaa waa wax loo baahnaa isla markaasna loogu gargaari lahaa kuwa iyagu xoolahoodii ka dhammaadeen
allaha yasiro allah Amiin, yasiro amiin.
waa dhibaato aan la dhihi karin waa mid ku dhacday dad gaar ah Nacam.
oo waxaanu ognahay Ah.
in dhibaatada jaarkeenna ku dhacdaa innaguna ayna saamayn karto waa mid runa sidaa daraaddeed waa inaan inaguna dhankeenna ka gurmanaa oo wixii aan qaban karnaa annaga aan qabanna taasi waa qasab ilaan waxaan wada ogsoonnahay ha dhibaatada innagabana soo martay aad iyo aad waxay ila tahay ha inaanu u soo jeedinno bulshada ha in ciddii waxaysataa ay carruurta wax ka qaadaan oo ay guryahooda geeyaan Waa gartay.
intii laga baxayo abaaraha haa oo aabama waxaad leedahay in carruurta dadka aan waxba haysan loo qaybiyo dadka waxhaysta ee tubcaano haa bi sidaasaan ula jeedaa Alleyle aabba taasi waa talo wanaagsan waa lagugu taageerayaa waana u sheegaynaa dadka tubcaano waxaan u malaynayaa inay qaadan doonaan fikraddaas waxay u baahan yihiin dadka reer tubcaano qof wax tusaaleeya uun oo keliya waan lagu raacaya fikraddaas du alle waa sidaasoo ilaaba wuxuu yidhi ha la isu gargaaro aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad khayr allah ku siiyo
waxaad maqasheen qaybtii labiyo tobnaad ee sheekadii lama huraan oo uu idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee waddanka kenya
wahagaag intaasina waxay noogu dhan qaybtii labiyo tobnaad ee sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan qaybta saddexaad saddexiyo tobnaadna toddobaadka dambe ayaad maqli doontaan haatana bal qodobadii wararka xuseena ka codsado idaacadda gabagaba ayay kusii dhowdahay mahadsanid sahra laba suuq oo waaweyn oo ku yaala maraykanka iyo kanada ayaa amnigooda adkeeyey kadib markii hanjabaad ay uga timid ururka al-shabaab ee soomaaliya suuqa mall of america oo ku yaala gobolka minnesota iyo kan edmonton mall ee canada ayaa labadaba soo saaray qoraal ay ku sheegayaan inay qaadeen tallaabooyin dhinaca amniga ah kadib markii cajaladaasi ay soo baxday sabtidii oo ku baaqaysa weerarada hanjabaada ururka al-shabaab ayaa si khaasa u magacowday suuqyada ku yaala maraykanka canada iyo britain xogeyaha amniga ee maraykanka jer johnson ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay si dhab ah u qaadanayaan hanjabaada waxaana uu sheegay in halista ka imanaysa ururada xagjirka ay isku bedeshay mintidiinta oo iclaaminaya in kooxaha madaxa bannaan ay wadamadooda weeraro ka geystaan al-shabaab waxay hore u sheegatay mas-uuliyadda weerarkii bishii sebtembar sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobankii ka dhacay suuqa westgate ee magaalada nairobi oo ay ku dhinteen lix toddobiyo lixdan qof mahadsaned xuseen oo guud ahaan idaacaddii iyo barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabayshuba waa naga intaa intaynu mar kala kulmaynana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano alla
This program has come to you from the Voice of America, Washington.